waxaa sax ka dhigay etoobiya kaga u gudba waxaa sax ka dhigay ee xaaraan ka dhigay ninka soomaaliya soomaaliu taga ee mucaaradaed la gala ee ciidamo ku hursada taasna waa mid ila layaab leh ta labaad wasiirka gaashaandhigga hargeysa waanigii wainagii saragnay yufle iyo kalmac dhexdooda waanigii kugu qabtay anigoo ixtiraamaya beesha warsangeli waanigii ku hora iska orog iina kaahin baan doonayay intaan kuuli intaasay ahayd ninka la dagaalamaya waa ninka maanta intuu soo dhoobay ciidan yube tigni ka soo dhoobay dawadiisa soo qaatay dul fadhiya yaa keenay dhibaatada isagaa keenay dulmi weeyi abaar baa haysata iskuulla ma leh m c h ma leh arrimaha bulshaday faaq ka yihiin haddana wax doonaya inu xoog ku qabsado dhici mayso annagoo la degan dowladda puntland waajibkay qaadatumaanu ka qaadan doonaa haddii alla yaho insha allah tay ka qaadatumaanu ka qaadan doonaa iyagaanu la joognaa waana ka dhigac dagaalami doonaa haddii alla yidhaaho dhulkan annagaa naqaniyo waddooyinka laga galo wixii laga dhexlaa la heli doonaa taasina waa intaa